Muddo laba sano iyo bar ah, Wales waxa ay baartay Trump iyo xulafadiisa oo lagu eedeynayo eedeymo ah inay faragelin ku sameeyeen doorashada, isaga oo ku cadaadinaya mas'uuliyiinta inay helaan codadka loo baahan yahay ee ku filan si ay markaasi ugu guulaystaan doorashada gobolkaasi oo u magacaabo warqad been abuur ah oo doorashada madaxweynenimo ah. iyada oo qayb ka ah baaritaanka xeer ilaaliyayaasha ka socda xafiiska Wales ayaa eegay suurtagalnimada ku xadgudbidda sharciga Georgia ee la yiraahdo Racketeer Influence and Corruption Organisation oo loo soo gaabiyo RICO iyo sidoo kaleeto dembiyo kaleeto sharcigan oo loo yaqaano RICO ayaa waxaa sidoo kaleeto la abuuray kadib markii qaanuun federaal ah oo isla magacaasi ah la sameeyey kii si loola dagaalamo dembiyada abaabulan sannadihii aadkii qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliano oo markaasi ahaa xeer ilaaliyaha degmada koonfureed ee New York ayaa RICO u adeegsaday inuu ku dacweeyo dhowr xubnood oo magacyo sarsare ka lahaa maafiyada New York ee wakhtigaasi laakiinse tobannaankii sano ee lasoo dhaafay qawaaniinta rico labadaba heerka federaal iyo gobolba si ballaaran ayaa loo bartilmaameedsaday kooxaha gaangiska ah siyaasiyiinta iyo musuq maasuqa ay galaan dembiilayaasha dhar cadda ah sanadkii labadii welis oo markaasi ahayd xeer ilaaliye sare oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha degmada fulton ayaa hogaamisay rico oo dacweedo sarsare kusoo oogtay daraasiin ama wax ka badan tobaneeyo macalimiin ah iyo maamulayaal dugsiyada atlanta oo ku lug yeeshay wax kabeddelka buundooyinka imtixaanaadka ardayda iyada oo markaasi dacweynaysa dacwad ooga ahaan wixii sannadahaasi ka dambeeyay haddaba waxaa sare u kacay kiisaska xafiiskaasi uu markaasi maareynayay ee loo marayay rico baaritaanada uu sameeyo xeerka rico ee georgia ayaa la sameeyey maadkii dembi waxa uu ka dhigayaa in la galo sidoo kale dembiyo howlo ganacsi ku lug leh iyada oo qayb ka ah shirkad shirkado ganacsi oo keli ah kuma koobna ee waxaa sidoo kaleeto baaritaanada rico uu dembi ka dhigayaa oo uu dabagelayaa shakhsiyaadka ka qayb qaata qorshayaasha dembiyada arrinta trumpna waxa ay la macno tahay ayaa la yiri in dacwad oogayaasha georgia ay ku qasban yihiin inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan sharci georgia ah kaasi oo qayb ka ah qorshaha lagu abuurayo natiijada doorashada trump iyo siddeed iyo tobankoo qof ee kaletee la shaqeeyay ee la eedeeyey inay ka qayb qaateen dembiyadaasina lagu daba joogo ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen shirkad dembiyadeed eedeymahan ayaa taxaya dacwado tobannaan xadgudubyo dembi ah oo ay ku jiraan hadallo been abuur ah iyo sidoo kaleto qoraallo iyo wax isdabamarin kaleeto oo loo adeegsaday xilligii doorashada